Degmada Carmo ayaa laga wadaa dhismo toddobo waddo oo laami ah kuwaas oo kala gala xaafadaha degmada iyo suuqyada waxaana dhismahan waddooyinkan ay yihiin kuwa isku tashi ay ku qabanayaan bulshada degmada iyo deegaanada hoos yimaada ayna la kaashanayaan maamulka dowladda hoose ee degmada maadaama dhibaato kala duwan ay ku qabeen oo burburka ka jiray waddooyinka dhismayaashan ayaa waxaa sidoo kale qayb yihiin horumarada kala duwan ee ka jira degmada iyo inay dadka deegaanka yihiin kuwa mar balba isgarab siinaya siday u horumarsan lahaayeen deegaankooda haddaba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa warbaahinta la hadlay xaafadda reebi insha allahu iyo degmada carmo horumarka noo socdana ilaahay baa horta marka hore aan u mahad celinaynaa inta ku howlanna waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa maal iyo muruqna insha allaahu iyo talo iyo tusaaleba waa ku dhinac taagannahay inta hawsha noo wadda waana idiin ducaynaynaa sidaas baan leeyahay insha allaahu nin kastana waxaan anigu odhan lahaa uu ku gubaadin lahaa dadka horumarka ha loo diyaargaroobo oo waddooyinka ha laga qayb qaato muruq iyo maal yaan waxba lala harin dan baa inoo ku jirdha oo ilmaheenna ayaynu dhexal uga tegaynaa sidaa ayaan ku talinayaa bismillahi raxmaan raxiim horta magaalada carmood ee waa sagaashan iyo saddexdii ayaa la asaasay waxaan u ducaynaynaa marka hore odayaashii asaasayaashii magaalada raggii jitankan ayaan maanta ka hadlayno raggii furay allah naxariisto dhammaan intii dhimatay inta noolna jannadii baan ugu ducaynaynaa miisaanka aakhire allaha ugu daro kuwa burburinaya oo mitirada ka durkaaya iyagana sidoo kaleeto waxaan leenahay horumarka ilaahay miisaanka aakhira allah idinku daro odayaashiiyow wayna soo gaari doontaa insha allah daawanayo waa dalkaagii qurbajoogoy ka qayb qaata ganacsatoy ka qayb qaata dowladday ka qayb qaata magaalada carmo waa magaalada iska xuqabso ku dhisamaysa horumarkeeda wadatashigeeda ku dhismaysa maamulkeeda iyo shacabkeedu isla shaqaynayo aad baan ugu hambalyeynaynaa maamulka jira iyo dadkaba waxaan leenahay guul iyo gobonimo bayna leenahay wadadan waxaa wax ugu deeqday magaalada dowladda oo ay xaq ugu leedahay waddada tan dadka hareeraheeda degan waxaan ku baaqaynaa in ay geeda beeraan sidoo kale dadka waddooyinka kale ee magaalada ee laamigu mari doono iyagana waxaan u sheegaynaa inay geeda beeraan